waxaana rabaa walaalaha soomaaliyeed inaan u sheego xasan sheekh iyo soomaaliya waa kala wen yihiin soomaaliya weyn xasan sheekh soomaaliya ma aha in xasan sheekh aad xagxagataahi soomaaliya waxba uguma taro waysid waa ra'yi aan la nimaado siyaasadda dhowr maraan dhahayo war badeecad siyaasadeed suuqa siyaasadda la imaada ha laydinka iibsade laakiin xasanaa cagaaran iyo xasanaa madow iyo xasanaa dheer iyo xasanaa gaaban waxba soo kordhi mayso qofkaan ahay aan ahay kalsoonina waa isku qabaa mandate ummadda soomaaliyeed ii dhiibatayna waa hayaa oo waktigiisi weli aanu dhammaanin intaas anoo joogo oo dhaha oo dhihi karahay siyaasad manta ahaa baarlamaanka iyo xukuumadda iyo hay-adaha dowladday u taallaa raalli ahaaw bannaan joogaa tahay bannaankaagaas joog nimaan xisbi lahayn niyad samaan hadday ka muuqato xisbiyay samaysan lahaayeen markaasaa ayagoo nidaam lahoo oo la yaqaanay soo istaagi lahayn xisbiya inay samaystaan waa diideen xisbi ninkii samaysan waayey macnaheedu cad waxa waaye doorasho qof iyo cod uma socdo aniga leanna doorasho qof iyo coda xisbiyaa lagu tagaa shaksi shaksi laguma tago macquul maaha doorashadii laba kun iyo labaatan iyo laba dhacday u noqon mayno xisbiyana samaysan mayno dadka soomaaliyeeda ay u taallaa taas muxuu ahay xukunkeeda iyo sida ay sida macnaha ay leedahay ayagaa ayagaa tafsiirinaya laakiin waxaan rabaa aan ku celcelinayaa dadka soomaaliyeed wixii aan ka ballan qaadnay shalay yaan ku taagannahay ilaahay idinkiis waana ku taagnaanaynaa dadka cidda tala haysane inaan dhegaysanno oon qofna yaraysanin oon qofna waxaysan ayaan diyaar u nahay dadka nala fadhiyey oon la fadhinay baryahanoo dhan dad saaxiibaha oon aqaano kulli mas-uuliyad ama soo wadaagnay ama madaxaan horey ugu soo ahaaday anigu ama ayuu qaarkood madax waaye mas-uuliyadaa saaran waa mas-uuliyiin mas-uuliyad fardi ahaa saaran ha u turaan dalka iyo dadka waxaa kaloo rabaa war inta aad xasan sheekh aada ku mashquulsan tihiin intaa iska dhaaftaan nimankaasi waxaan kaloo rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego record waaye ha la soo baaro maalin intay idaacadda soo istaageen oo media soo hor istaageen ay ummadda soomaaliyeed ugu baaqeen shabaab in layska celiyo ha la soo helo hal maalin ha la soo helo inta soo istaageen inay dadka soo hor istaageen ay yidhaahdeen war dalka shabaab aan ka xoraysanno aan iska dhicina shabaab soo baxa dhaqaaqa dadka in maalin ay yidhaahdeen ay u soo istaageen ha la soo sheego dad la yaqaano oo mas-uuliyiin soo noqday waaye inay baxaan ay shacabka dhex tagaan ay maxaanku irahdaa yidhaahdaanay ahayd muxuu ahay looma kala harin dagaalka muxuu ahay waad ogeedeen maalin laguma hayo inay yidhaahdeen maalin walba markay soo istaagaan qof unbaa lagu dhegan yahay waxaan rabnaa qofkan siyaasadda qofka yimaado in lagu dhegdhegaaho la xagxagtaaye waa iska sunnada waxay ka mid noqotay siyaasadda muxuu ahaay magaciisiie dhibna malaha dhibna kuma qabnee laakiin waxaan rabi lahayn ra'yi inaan isku haysano waxaan isku haysanaa inay ra'yi dalkan maslaxadiisii ah sidaanaa ra'yigaanay dowladdu ku wadaa dalka kanaanan ka fiican mana aragte kana qaadato in fartana loogu fiiqaan rabnaa laakiin waxaan ummaddaan hore waxba u tarayn waxna u soo kordhinaynin horena aan u wadayn mustaqbalkeedana aan waxaynaynin in maantao dhan lagu mashquulo iyo shaksiyaad oo ah qofka qofka ka hadlayana waa shaksi kale shaksi kalowna haystaa ee dan caama iyo maslaxad iyo instituusha dowladnimo kaba hadlo marka walaalayaal dadka soomaaliyeed ha looga turaan leenahay intaas ma mudna ma mudna ma mudna dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego mar kale ka waaban mayno kana laaban mayno wixii shal aan ka ballan qaadna waa wadaynaa ciddii soomaali oo walaal oo ra'yi ra'yigaan qabno ka fiican haysatane waa dhegaysanaynaa waana soo dhoweynaynaa aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa aad iyo aadaan ugu dhaga furannahay aad iyo aadaan muxuu ahay aan u jecelnahay inaan in nala toosiyo nala saxo ra'yi nala barbar dhigto alra'yi waa ra'yu laakhr ra'yigaan ra'yi soo barbar dhigo annaga ra'yigaana waa caddayna waxna waa laga qaatay waxna waa laga diiday kii laga diidayna waa ogolaanay maanaan diidin ra'yigeena see lagu diidi karaa ma dhehen qof maahayn anagoo jamaca oo institutiona weliba meeshii hore sida madaxweyne qorqor uu sheegay meel loo noqdo uma taalo kuwa hadda jooga haddii la bedelan kuwa kaloo imaanayana sida un bay ahaanayaan ilaan waa qofe qof inuu qof jeclaado qof necbaado qof magaciisiyeeyo oo asaga ilaan shuruud ma laha qofkaad jeclaanaysa saan ku jeclaaw kaad aad diidantahay saan ku diidanaaw ma laha marka waxaan rabaa eh, dadka soomaaliyeed walaalaha ah meel kastoo ay joogaan aad iyo aad ayaan eh, ugu caddaynaynaa inaan raalli ka nahay ra'yigeena ra'yi ka duwan in la keeno waa la keenay waa caddaynay inaan qaadanay ra'yiga naga duwan aqbalayno laakiin nidaamaan ku aqbalaynaa shaarica ka aqbali mayno qofku inuu jidka istaago ka aqbali mayno war dalka hay-adow samaystay sharci ah hay-adahaas ha lagu dhex shaqeeyo populism iyo jidka ka qayli iyo siyaasadda shaarica waxaasi dalkan kama shaqaynayaan waxaasi dalkan kama shaqaynayaan walaalaha waxaan leeyahay institutiono siyaasadeedna yeesha hay-adaha siyaasadeedood qaarkood ka tirs qaarkiin ka tirsantihiinna ku dhex shaqeeya talada suuban keena annaguna inaan qaadanaan diyaar u nahay mar kale iyo mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka reer galmudug oo aan aada iyo aada u bogaadiyo wanaagga iyo horumarka ay qabsadeen waa intaasoo loola sii dhowaadaa u yiri ninkii hore ula sii dhowaada aada iyo aada aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu